SBS Radio.
jubbaland sida adiga dee kulligeen aan ka warqabno waxaa ka socday nidaam waxaa la gaaray xilligii dowladda hadda jirta ay dadka ugu yeedhi lahayd doorasho doorashadaana nidaamkii socday ama in isaga la soo celiyo ama in mid kale uu meesha yimaado ay dhici lahayd waxaa muuqata in habraaci doorashada heshiisaan lagu noqonin waxaa muuqata in guddigii doorashada laga keenay muxuu ahaa tabasho iyo cabasho aada u badan weliba dhexdhexaadnimadiisa in aad macarkimo looga looga sheegtay oo dad badan oo tartamayaal ah oo muxuu ahaa weliba dad tartankoodu uu yahay tartan miisaan leh oo oo iyaguna dee dadkii reer jubbaland ahay ay diideen inay nidaamkiisii iyo habraaciisii doorasho iska rajistar gareeyaan halkaa waxaa ka dhashay wax loogu yeedhay isbahaysiga isbedel doonka ee jubbaland dibadjoog bay ka ahaayeen broseska hadda dhacay waxaa ku xigtay sidaa hadda ognahay dee in odayaashii wax soo xuli lahaa aan heshiis lagu ahayn iyo kuwa muxuu ahaa qoysaskii iyo reerihii qaar qaar baa lagu bedelay eedeymo ah ay meeshii ku jirto waxaasoo idil waxay dhaleen in muxuu ahaa dowladdii hadda jirtay ee axmed maxamed islaan axmed madoobe iyo guddigii doorashada oo laysku tuumayay inay dee wax wada wadaan oo guddigu uu madax bannaani uusan lahayn ay hawshoodii iska wataan waxaan ognahay inay soo dhex galeen qolyihii international community-ga ahaa igad iyo amisom iyo kulli inay iyaga laftirkoodu ay sheegeen wax muxuu ahaa waxyaabana waad ku saxsan tahay waxyaabana naga qanciya waxa inay soo qoreen waxaa muuqata wixii xitaa aan weli ayna ka qancin in hadda hawshii ugu dambeysay ee ee muxuu ahaa liiskii baarlamaanka cusub ee baarlamaankii labaad ee jubbaland lasoo saaray aakhirkii waxay dhacday in parallel maarkinu system jira oo guddi doorasho cusub la magacaabay oo qoladii dhinacii kale magacaabeen iyaguna hadda ay liiska la soo saareen marka aniga waxay la tahay overall adan kuusoo gaabinaya xaaladda hadda the biggest loser of all this all process hadda waxaa weeye waa jubbaland waa garta jubbaland divided ah oo qaybsan oo laba process ka jirto oo waalan oo buuq ah oo nidaam la-aan ah ayaa meesha ka soo baxda waa gartay dowladda hadda jubbaland ka jirta marka dabcan intii nidaamka ama maamulkan la sameeyey waa dowladdii u horreysay soomaaliya oo dhan nidaamyadeeda dowladeed mid gobol iyo mid federaal ma degana dabcanna maamul walba inta badan iyagaa magacaabi jiray guddiga doorashada musharaxiinta iyo mucaaradkuna cabashadooda weligeed wey jirtay doorka dowladda federaalkaabaad moodaa hadda inuu yahay waxyaalaha ugu badan oo laysku haysto xaqa ay u leedahay inay qayb ka noqoto nidaamka doorashada jubbaland see u aragtaa doorka federaalku inuu yahay ama in la rabay inuu noqdo
aniga aniga fikirkayga waxbaan ka garanaynaa nidaamka dawliga ah ee adduunka ka jira iyo kan dalkeena ka jira laftirkiisa xoog ogaalnima u qabnaa waxa jubbaland ka dhacayo oo doorashaa jubbaland dal gaar oo gaar usi taagay ma aha oo madax bannaan oo doorashooyin ka madax bannaan dowladda dhexe soomaaliya isagu samaysan kara dastuurkoodu wuxuu sheegayaa inay doorashooyinkood maxalliga ee jubbaland samaystaan laakiin waa inay waa inuu wax shuruucda doorashadaasi aysan khilaafin shuruucda doorashada dowladda dhexe soomaaliya yacni constitutionka federaalka ah ayaa override garaynaya shuruucda uu samaysto maamul goboleed ee ka hor yimaada sharcigaas marka waxaa weye dowlad dhexe oo dalku soomaaliya leeyahay oo lagu dhihi karo waxba kama sheegi kartid oo korjoogtayn kuma lihid oo yacni nagalama hadli kartid annaga wax annaga iska wadanaa waxay kutumaysaa dowladnimo xumays inuu meeshaa ka jiro oo door bay leedahay dowladda soomaalidu dhexe oo ay ku leedahay haddii kale maynu nihin maamul goboleedyo ee dalal daris ah aynu nahay aniga aragtideedu waa sidaa waa garta laakiin dowladda federaalka hadda arrimaha ugu waaweyn oo dadka dhaliila ay ku dhaliilaanba waxaa ka mid a in dastuurkii waddanku uusan weli dhammaystirnayn marka dastuur aan dhammaystirnayn waxa ku cad markay noqoto maamul goboleedyada nidaamka federaalka oo cusubba lama dhihi karo wuu override garaynaya ama isagaa ka sarreeya kan gobolka soo lama dhihi karo
maya maya sida sida asalku waxaa weeye dastuurka dowladda dhexe federaalka iyo isagaa ka sarreeya dastuurada gobolada ay leeyihiin oo dhan kaas waa asal adduunka dhanna waa ka ka jira oo hadda stateka aad joogto adiga ee victoria sharci ma baas garayn karo ka hor imaanaya sharciga constitutionka guud ee dalka australia leeyahay so override-kaasi waa iska iyadu waa principle jira oo dastuur walba oo adduunka jira haddii kale dowladuhu walaale waa hierarchical relationshipkooda dowladaha federaalku ma aha confederation iyo feder kala nooc confederationku waa awoodo siman oo ku heshiiyey aynu dowlad wada noqono kennu waa hierarchical oo dowladda sare ee dhexe ayaa ka sarraysa nidaamkeeda oo shuruucdeeda ayaa noqonaysa midda asalka ah isu soo duubo hadda waxaa meesha ka jira waxaa waye dowladda dhexe ee soomaaliya iyo inay dhammaystiri weydo dastuurka waa eed gar loogu leeyahay arrinkaasi ma aha mid hadda anigoo aan excuise uga samaynayo oo dee gaabis badan oo iyo dhaliilo badan oo laga sheegan karo dowladda dhexe waa jiraan laakiin ma hadda waxa meesha ka socda jubbalandi ma aha in dowladda la dhaliilaye broseska hadda socda ayaa dowladda loo diiday inay door ku yeelato weliba sababtuna waa iska garanaynaa aniga adiguba waxaa weeye dee xukunka waa la jecel yahay dadku xukunka waa jecel yahay shaki iyo tuhuna badan baa lakala qaqabaa marka waxaa waaye hadday xoogogaalnimo iyo broseska ay ka mid noqoto cid baa aaminsan ina iyada wax dhaafinayso waa gartay marka hadda dabcan horaad u sheegtoo tiri biggest luser waa waa jubbaland guud ahaan musharaxiinta kale ama mucaaradku xildhibaanada iyaga ay ku dhawaaqeen ma sidii la rabay inay uga jawaabaan baa cabashada iyo waxa ay tirsanayaan oo qaarkood aad soo sheegtay mise waa fawdo cusuboo meesha lagu abuurayo wallahi horta walaale xaqiiqada waxaa waaye inaga si objective ah u hadlaynaa mogtahay xaqiiqada waxaa waaye sharciyad ma haystaan qolada mucaaradka ay hadda guddi ku magacaabaan iyaguna waa og yihiin sidaa markaa guddi doorasho magacaabaysid dastuur jubbaland wuxuu sheegayaa dowladdii jirta markaas inay guddigaa magacaawdo de dowladdiiba waxay ku eedaynayaan dowladdu waxay magacaawday guddi aan madax bannaanayn oo isaga iyadii dowladnimadii ku soo celinaya oo samaynaya shuruuc u hiilinaysa sidii ay dowladdaas u soo noqon lahayd maadaama dowladdii meesha jirtee la aaminay ay iyadu sharcigii iyo nidaamkii ku tumatay ayaa annaga wax naga xeerinaya naga celinaya ma jiro inaan parallel maarkin muxuu ahaa independent electoral and boundaries commission samayn yay leeyihiin laakiin sharciyad ay haystaan oo ay ku sameeyaan meeshii ma jirte waxaa weeye hadduu madaxweynihii iyo dowladdii jirtay fawdadaa oo ay diiday nidaam xor iyo xalaal ahoo doorasho ah oo ay odayaal gaar ah iyo guddi iyada u shaqaynaya ay samaysatay annaguna fawdadaasaanu iyada fawdada bilowdae samaynaynaa wey waxa meesha ka socda laakiin sharciyad meesha ma jirto waa garta hadda marka maxaad isleedahay arrintan waa looga bixi karaa xalku muxuu yahay bay isleedahay haddiise lagu yidhaahdo saadaale hadda bil ka yar baa ka hartay wakhtiga la qabtay inay doorashadu dhacayso haddii lagu yidhahdo saadaale xaggeed isleedahay way ku dhammaanaysaa xaggeese rabi lahayd inay ku dhammaato
khibradda iyo waayo aragnimada soomaaliya waxa ka dhaca waxay ii sheegayaan waxaana inuusan ahayn wax hadda cidina ka macaashayso especially ismagacawga iyo iscaleemasaarka iyo caana isku shubiddu wax ay taraysa ma leh haddii aadan adiga iyo dowlad dhexe oo soomaaliya ah xiriir wada shaqayna meesha ku jirin xataa international communitygu wuxuu hadda hadduu kuu hiiliyo uu kaaga keeni karay arrintaa ma jirto dowladda dhexe iyo dowladda jubbaland waxaa la gudboon oo hadday taladayda tahay in xoogaa ay we need to have markin a very cold shower waxay dhahaan af ingiriisku in xoogaa inta oo dib la isugu noqdo caqligu shaqeeyo oo inta processkaan hadda meeshu jooga aan la dhaafinin saadaashayduna waxaa weeye hadda axmed madoobe iyo dowladda jirtaa iyo durba waxay isugu yeeri doonaan baarlamaanka ninka ugu weyneya odayga ahbaa waxaa la dhihi jeergaree guddi bay magacaabi doonaan doorasho oo guddigii madaxweynaha doorashadiisa qabanqaabin lahaa markay guddigaa magacaabaanna axmed madoobe iyo dhowr qof oo hadda aan la garanaynin tartamayaal oo dad la yaqaano aan ahayn baa meel la geyni kabacdi sanduuq baa la dhihi mashxarad baa ka damaynaya axmed baa guulaystay its very clear inuusan jirin credible contester meeshii uusan joogin cid hadda axmedoobe la tartamaysa oo halis ku ah inay xukun ka qaata meeshii kuma jirto dadkii la dadkii la ogaa inay tartanka la tartami karaan oo agenda alternative ah iyo ay la imanayaan ama baakin kala haystay kulli waa ka baxeen processki marka uu madaxweynaha la sheego waxaa laga yaabaa qoladii kale inayna midkii lamida sameeyaan kabacdi aynu ku jirno muddo dheer oo xilli ah oo aynu ku jirno uun muxuu ahaa meeshiinan dowladnimo rasmiga ka jirin ragaadis iyo dib u dhac badan uu ka yimaado markaan waxaan dhihi lahaa waa in caqligu taliyo oo dib loogu noqdo muxuu ahaa muxuu ahaa muxuu ahaa xaaladda hadda jirta oo dowladda dhexe iyo muxuu ahaa dowlad goboleedka jubbaland loo turo dalka iyo dadka oo inta muxuu dib la isugu noqdo kabacdi wax shaqaynaya oo caqli ah oo la isla ogol yahay oo aan lagu dulminaynin axmamadoobe iyo dowladda jubbaland oo dowladda dhexe la siinayo doorkeeda iyo xaqeeda markuu tartamana hadduu guulaysto loogu mashxarado laakiin haddii laga guulaysto meesha uu ka baxo
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.